waa shabakada warbaahinta enews dot com waxay iinsoo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
miyaa marka hore waxay kasoo galeen dhanka marka oraxsan marka webiga ay kasoo fataheen waxay kusoo fataheen xaafadii kusoo fataheen way soo baxeen xaafadii dhinay soo galeen afar tilaamood oo xaafada horseed laba laan kamid ay biyaha galeen alxamdulilah hadda waa dadaalona laakiin bulshadii o dhan wada taagan maamulkii ilaa iyo ururhabe ilaa iyo heer gobol kul oo lafde waa laga duudaa wallahi meel la aada meeshaan aaba jirin meel walba biyaha jiro afarta xaafadood ay katirsan tahay maarata degmada joor biyaha kuwada jiro qof walba meeshaay ku celinaysaa weli xadhaafoo keenay siimuu keenay adiga ilaahay kuma daraayo beerihii dadkii xaafadii xataa kusoo maarata kusoo furaayo waa dhibaato aan macnaha kala go' lahayn waa